barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha sebteembar waa sagaal sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hiddaha iyo dhaqanka soomaalida gaar ahaan dhinaca heesaha dhaqanka kabada kabadalahey kaad indharaney aadaankaydu sii dhiganey baranbar shaahleyey buul shaareeray ma maantaanbah kuu helay koronkor cuni mayno kariba mayne karuurgeel ma lahayaaye
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa horumarinta waxbarashada dhallinyarada fursadaha waxbarashada aan helno waxaa ka mid a fursado bannaanka tusaale ahaan dalka yeman jaamacad loo yaqaano axqaaf oo ku taalla dalka yeman ee mukalla ku taallo waxbarasho fi afriyana sii jirtay inkastoo hadda burbur oo ku yimid suudaan sidoo kale waan ka helnaa sanadkan ugu dambeeyey waxaan ka helnay dalka masar jaamacatul azhar oo shan arday noogu deeqday reer buulamereernimo sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
qodobadaasi iyo sheekooyin kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay in dhulgariir cabirkiisu la egyahay ilaa shan dhibic saddex magnitiyuud oo ah heerka lagu cabiro dhulgariirka in uu saaka aroortii ka dhacay goob lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka oo dalkaasi ku taalla waxayna sheegeen in dhulgariirkaasi uu ka dhashay tijaabo dhinaca hubka nukliyeerka ah hay-adaha la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa dhulka ee maraykanka iyo kuwa midowda yurub ayaa ogaaday dhulgariirkan saaka aroortii
iyadoo uu xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry kusii wajahan yahay wareeg kale oo wadahadallo ah oo uu la yeelanayo ninkay isku darajada yihiin ee sergey labrof kaas oo bilaabanaya jimcahan maanta ah ayay diblomaasiyiinta maraykanka ah ay la socotay kerry waxa ay doonayaan in uu yareeyo rajooyinka ku aadan heshiis kasta oo dhacah oo ku saabsan xabajoojinta dalka syriya laakiin kerry oo khadka taleefonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka lafrof ugu yaraan afar goor maalmihii arbacada iyo khamiista ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey inuu dib ugu duulo dalka switzerlan si ay u yeeshaan wadaxaajood la filayo inuusan qaadan wax ka badan hal maalin
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan cabdiqaadir ee nuur ciise waa wiil dhallinyaro ah oo u ololeeya helista fursadaha waxbarasho cabdiqaadir waxa uu fursado u raadiyaa ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee buulamareer ee gobolka shabeellada hoose wariyaha v o e muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramay bismillahi raxmaani raxiim aad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa barnaamijkan gaarka ah horta waxyaabaha aan qabanno waa dhallinyarada arrimahooda arrimahooda inaan horumarino oo xagga waxbarashada saldhigayna ugu weynna wuxuu ku yaalla magaalada muqdisho qaybta labaadna waxay ku taallaa magaalada buulamareer waxa aan qabanno waxaa ka mid ah ardayda deegaanka ka soo jeeda oo dugsiga sare soo dhammaysata inaan muqdisho ku soo dhoweyno marka ugu horreyso kadibna aan jaamacada iyo wax u raadinno fasilitiga kala duwan xagga noloshooda gaarka ah ama waxbarashadooda ardayda inta badan marka magaalada muqdisho yimaadaan waxaa ku adkaata nolosha iyo laqabsiga jaamacaddii iyo jaamacadda qaabkay u raadsan lahaayeen kan lacagta haysta xataa ma ma awoodo qaabuu jaamacadda u raadiyo kan aan haysaninne waxaa laga yaabaa inuu dib isaga laabto marka soo dhoweynayamarka maxay yihiin caqabadaha dhanka waxbarashada iyo fursadaha ay haystaan dhallinyarada ku nool gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada buulamareer hoos yimaada intay la egta
aadaad mahadsanta arday deegaanka buulamareer waa deegaan baaxadiisa aad u ballaaran tahay gaar ahaan wuxuuna hoos tagaa degmada kurtuwaarey buulamareer keligeed waxaa lagu qiyaasay populationkeeda ilaa iyo soddon kun oo qoys inay ku nool yihiin magaaladan waxaa ku taala laba iskuulo waaweyn oo iskuulka alfaaruuq iyo iskuulka lanta loo yaqaano cabdullahi bin cabaas labadaas iskuul dadka dhigta ardayda dhigato iyo dadka deegaanka degan way kala duwan yihin farqi weyn a udhexeeyo dadka fursadda waxbarashada helo waa dad yaroo kooban laakiin maca daalika dadkooda dad soo jeedo waayo caqabadaha haysta waxaa ka mid ah markaan ku hormar caqabadaha caqabadaha dadkii ma haystaan dad dad oo daryeela hay-ada ha noqdaan dowlad ha noqoto cid ka warqabta mala iskooda ayay ayaka isu maamulaan iskooda ayay muxuu ahay wax u qabsadaan waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha magaalada muqdisho way ka fog tahay buulamareer waxbarashada uma soo aadi karaa magaalada muqdisho waddada inay dhibaata ka jirto xiriirkii xagga waddada dhibaato weyna ka jirto waxaa ka jirta dagaallo sukeeya oo qabaa'illa ku salaysan ardayga tusaale ahaan markuu muqdisho yimaado fasax oo kalenta ma u laaban karo inuu xagga aado waalidkiisii ma soo booqan karo caqabadaha aad u tira badan wax lasoo koobi karo daqiiqada lagu soo koobi karo ma aha waxaad wadeen olole iyo inaad u raadisaan fursado waxbarasho intay la egtaa dadku aqbalaadooda jaamacadaha aad uga raadiseen fursadaha
horta ololahan waa sanadkii saddexaad aan samaynayno oo xagga fursadaha waxbarashada majoritiga dadka xagga ka yimaadona way aqbalaan jaamacadaha qaarkoodna wayna siiyaan jaamacadaha magaalada muqdisho ku yaalla intooda badan waxaa intaas noo sii dheer fursadaha waxbarashada aan helno waxaa ka mid a fursada bannaanka tusaale ahaan dalka yeman jaamacad loo yaqaano axqaaf oo ku taalla dalka yeman ee mukalla ku taallo waxbarasho fi afriyana sii jirtay inkastoo hadda burbur oo ku yimid suudaan sidoo kale waan ka helnaa sanadkan ugu dambeeyey waxaan ka helnay dalka masar jaamacadul azhar oo shan arday noogu deeqday reer buulamareernimo noogu deeqeen marka seed ku hesheen fursaddan shan arday oo jaamacatul azhara waa fursad fiican marka ma ka faa'iidaysateen si fiican oga faaidaysanay waxaan uga mahad celinayna marka ugu horreysa majmac culamada diinka soomaaliyeed oo noo garteen tiradii ayaka la soo siiyey inay shan ka midana siiyaan maadaama aan nahay dad dhallinyaro oo dadaalayo ayakoona muxuu wax caqabada ama wax yani xuja aan noogu samaynaynin si yani noogu sida noogu soo bandhigeen annagana abaalkooda kulley muxuu ahay waa gudi doonaa hadduu allaidmo waxaan waxaan oga soo baxnay si nadiif ah xataa waxaan samaynay shuruudihii oo nalooga baahnaa waan soo gudbinay markaan soo gudbino kadib haddana waxaa u bandhignay ardayda ardayda sanadka noo soo qalmi jirtiradoodu waxay ahaayeen lixdan iyo kow arday lixdan kowdii arday shantii arday oo ku guulaystay baktaa nasiibka u qabatayna waan u gudbinay dukumentiyadooda waxaan rajaynaynaa mar dhow inay muxuu ahay socdaali doonaan
dadka meesha degan iyo fursaddu ismala baa tiri waxbarashada marka laga hadlayo ma jiraan wax fursado ah oo hadda iskuulle ama qorshooyin deegaanka jira
wallaahi qorshooyin dadka niyadda ay ku hayaan way jiraan oo qof walbaba oo jecel yahay inuu deegaankiisa horumariyo laakiin wax fursada ah oo dhan kale looga yimaado amba aan ka rajaynayno xagga dawlad ha noqoto xagga nidaam kale ha noqdo oo maanta ku wajahan ma jirto waayo nolosha gaarka ay amnigii iyo dhibaatadii ayaa muxuu fursad loo laayay tabar loo laayahay marka wax walba waxa ka horreeyo priorityga kuwaad waxaa la siinayaa in dhulka deegaanka uu xasilan yahay deegaanka deegaan xasilan ma aha fursad soo dhowna nooma muuqato waxayna fursaddaas ku xidhan tahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan cid walbaba oo qusaysa arrimaha bulshada
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayey cabduqaadir nuur ciise oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada gaar ahaan sida ay u heli lahaayeen fursado waxbarasho
mar kale jimco wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a sidaad maalmihii ugu dambeeyey ku maqasheen barnaamijyadii ka baxay idaacaddan dhallinyarada maanta waxaanu kaga hadalnay dhallinyaro isu abaabushay soo nooleynta hiddaha iyo dhaqanka haddaba qaybtan waxaanu ku eegaynaa dhinaca heesaha dhaqanka ee kooxdani ay qaado waryaha v o a boorame haashim sheekh cumar good ayaa kooxda balwaban kula kulmay boorame barnaamijkeenna dhallinyarada maanta iyo idaacadda v o a waxaan isagana ku soo qaadan doonaa qayb kale oo la xidhiidha waraysigii aan la yeelanay kooxda ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee belwa baan ee ka dhisan magaalada boolama ugu horreyn waxaan weydiiyey guddoomiyaha kooxda cabdifataax ayaa idinka caawiyey inaad kooxdan abuurto ood soo asaastaan horta gobolka wax caawinahi kama helno maadaama xag dowladeed xag kale iyo xag hay-adeedna ma jiraan annakunbaa ismaalgelinaa beriga yar waxaan ka dhiganay herman ururnaa oo khasriij aanu samaysanay saaka daadigamaan kubcino iminkana waxaan ku wajii heer u dhownahayba inaan iibsino agabkii dhaqankao dhan aan soo bandhigi lahayn insha allah ma ka qayb gashaan tartamada lagu qabto wadamada jaarka ee ku saabsan dhaqanka soomaaliga iyo ciyaaraha iyo hiddaha may welin kuma qaybgelin dee waa nala soo bandhigay laakiin ma jirto cid naga caawisay oo maalkii dee t- wax loo baahanya cuntadii la soconayay iyo gaadiidkii la- cid waxaa naga caawisa weli ma jiraan gobolada somalilan waxaa ka dhisan kooxo dhaqanka iyo hidaha oo kala duwan iyaga laftooda ma la gasheen tartan dhanka dhaqanka iyo ciyaaraha carafadii baa jirtay ee tartan aan la galnay aan hargeysa kuwaasna aan kaga soo guuleysanay maadaama saliici weligiiba wanka ahaa sidii baanu ku guuleysanay aan kaalinta kuwadna weli ku haysanaa Ee, ma jirtaa ciyaar kale oo imika xasuusan tahay oo dhaqanka oo iyada lafteeda aad dib usoo nooleyseen way jirtaa ciyaaro cusub oo aan soo meelaynay aan soo waxa jira dhaqankeena saylici ciyaar ladhaho lagu farfuro oo iyada lama ciyaaro ee laakiin waa furitaankii horreeyey way baabaaday uu naadi ku ciyaalna ma jiro laakiin annagaa soo noolaynay saa tan baa noo dhacaysa casalkeenna saylici
taasina wa-
taasoo kale jirtaa ka mid ah oo eh, ahayd en, ciyaaray baaba-ay ka mid ahaayeen noocaasna marka laydinka yeedho xaflad caroos oo kale way ka duwan tahay munaasabadaha loo qabanayo marka dowladda oo kale idin dalbato ama munaasabadaha eh, sanad guurooyinka oo kale carooska oo kale maxaad ugu haystaan marka iminka caroos oo kale idin yeedhanayo waxaa jira caruuskayago tu la dhaho kolka dowladda noo yeedhana calankayago waa tan la dhahaa bal caruuska iyagoo saad caruuska ugu tuntaan wasi waa sidaa tan iyadna
waxaad tihiin koox dhallinyara oo imika cusub ma is leedahay waxyaabo badan oo dhaqankii iyo soo jireenkii ahaa dib aad usoo noolayn doontaan haa way jiraan iminkaba waxaan noo qorshaysan inaanu soo saarno qof walba inuu soo qoro maansooyin ah ha- haw- hees howleedadii iminka heesaha waxaad arkaa heesaha xidiga geeska qadalan heesaha fanaaniintaba qadan oo waxa lagu shaqeyn gabadhi weel ku hadlaysa jira laakiin hadda kadib waxaan hirgelinaa in aroos walba iyo hawl kastoon qabano naadiga ku ahaado in waxa oo dhan aan soo qorno oo bugaag badan aan kasoo dhigno oon iskooladan ay ku hirgelinaan waxaa jira hees howleedada iminka aad ka dhawaajisay oo kale hees howleed ay habluhu ku samayn jireen kabadda iyo aqalka marka ay samaynayaan ma taqaanaan taas haa way jiraan labada hablood baa iyagana tijaabin doona bal waan ka tijaabinaa labada hablood heesahaasi een, hees howleedka haweenku inta badan ay ku samayn jireen kabadda hararka iyo waxyaabaha guriga u baahan yahay takabada markay samaynayaan dumarku intay maxadaanay agabkayga soo urursadeen ay ku bilaabi jireen kabada kabada lahay kaad indaraney aadaankaydu sii dhiganey baranbar shaahleyay buul shaareeray ma maantaanba ku helay koronkor cuni mayno kariba mayne karuurgeel ma lahayaaye baarqab waaseedo sariba mayne sagaal jiraan ilmaad waa si heer saraa een, in ciyaara dhaqameedka iyo waxyaabahaasi aad dib usoo nooleysaan waxaa jiray heesaha een, hees howleedka tusaale ahaan heesaha marka geela la waraabinayo oo kale inoo sheeg Een, heesta waxa weeyaan heesta marka geela darka la joogo ee la waraabinayo darbaa lagu waraabiya heesta lagu waraabiya waxaa la idhahdaa een, waxaa la idhahdaa waa tanoo timid waana tiini waana tuman tahay ninkii tamarlow tiise qalabko eelka tahandhuro shifo ku absaar oo sharkuuma leh sheekhii diinta ah u shallaado taxliil ugu shubay anna sheembaan lishii tegayow shaabkii eegaba toorey ugu shubay faani maaye feedhii hogay waa ku afaday ee fadada tegey qaafo dheragtiyo marka qaankiyo qublihiibaa soo qatoobsaday kuwaasi waxay ka mid ahaayeen kooxda balwabaan ee dhaqanka iyo ciyaaraha iyo hidaha ee ka dhisan magaalada boorama oo aan ku wareysanay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a hashim sheekh cumar good v o a boorama
aad ayuu umahadsan yahay haashim ismaaciilow gabadhu warkaas waa markaan u baahan jiray inaan helo turjubaan Hay.
gabadhu maxay tiri koron kor cunamayne karuur geel maba karayne karu- karuur geel ma lahaya saas ahayd dee karuur geel caano geel haddii meesha yaalliin Ha.
macnaha wax kale looma baahna wey nuxurku waa intaa
macnaa intaasaa nakaafisa dee haa marka Koran nin kortana?
nin caano geel ninkan caano geel cabi Ha.
cunto kale uma baahna marka caano geela ay kaafiya mieleeda dee caanaha geel hadday inta haddaad heshidba hadday koronkorta ku loqdana caanaha geela maxaa maxaa- maxaa maxaa ku qaljaban intaas waxba kuma jabna haddii laysku helo labadii ka wa haa waa kasii wanaagsan kasi fiican.
laakiin laakiin haddii la waayo laakiin caanaha geelu Ha.
iyagaa horta wanka ah ku- tuugaa markaa wixii kale noqonayaan
halkaas weli waraa iiga maaragtay ismaaciilow war baa iiga jira halkaasi gabadhaas iyo kooxda waxay ka tirsanayd eh, kooxda balwo baan ee ka dhisan magaalada boorama waryaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay kooxdaasi weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhinacii heesaha hees uu ku luuqeeyo fanaanka cabdihani
daraandarka qurux daraandara siidii damal wabigu dacalyaal dushiisa ubax iyo man kala degay la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee daraandarka qurux daraandara siidii damal waabiigu dacalyaal dushiisa ubax iyo man kala degay la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee Ah, la daawado la daawado la daawado la daawado doogga dhinacyada ee daawo daawadii jacaylkaygaay sidii dayax dunida nuurkeedaay daawo daawadii jacaylkaygaay sidii dayax dunida nuurkeedaay ildoojay manka doojay ildoojay ildoojay ildoojay manka doojay haddaan doondoono doono haddaan dayr iyo gudoono daalkiyo dibaddaba ka doono miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa ciidan kugu doorsadaa ciidan kugu doorsadaa daraandarka olol daraandara sidii dabla shiday habeen dama dushana bulala yidh kor loo dirayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay daraandarka olol daraandara sidii dabla shiday habeen dama dushiisa bulalay kor loo dirayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay la daawado la daawado la daawado la daawado nuurka daalacayay degmooy dahab iyo daruuru egey sidii dalsan daala quruxdeedaay degmooy dahab iyo daruuru egey sidii dalsan daala quruxdeedaay ildeeqaay maanka deeqaay ildeeqaay ildeeqaay ildeeqaay maanka deeqaay haddaan doondoono doono haddaan dayr iyo gudoono marka doono miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa miyay dunidaba jirtaa cidaan kugu doorsadaa cidaan kugu doorsadaa cidaan kugu doorsadaa cidaan kugu doorsadaa
intaasi haddaannu ku dhaafno codkaasi macaane fanaanka cabdihani heesta daraandar waxaad haatana kusoo dhowaataan xubintii wararka u dambeeyey cayaarahan ku eegi jirnay oo inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno xubinta cayaaraha dabalyahanka ryan loshta waddanka maraykanka u dhashay ee horese ugu soo guulaystay biladda dahabka ciyaarihii rio de janeiro ka soconaya olombikada ayaa guud ahaanba laga ganaaxay toban bilood oo dhinaca dhaqdhaqaaqa isboortsiga uu ku lug yeesho isagoo islamar ahaantaasina lagu helay dembiyo ah in uu ka been sheegay dhacdooyin ka dhacay magaalada rio ee waddanka brazil labasoddonjirkan ayaa isaga iyo saddex ka mid a saaxiibadiisa hore waxay u sheegeen in lagu dhacay gudaha magaalada rio de janeiro waddanka brazil intii lagu guda jiray ciyaarihii olombikada hase yeeshee markii la baaray dhacdadaasi oo booliiskuna ay baareen ayaa la ogaaday inay been abuur ahayd oo warkaasi ay iyagu sameeyeen guddiga olombikada ee dhinaca dabaasha ayaa sidoo kale ganaaxay saddexda kale ee dabaalyahanada waddanka maraykanka u dhashay waxaana ay sheegeen in dabeecadaha iyo siday u dhaqmeen afartan dabaalyahan guud ahaanba aan ahayn kuwa loo dulqaadan karo afartaasi dabaalyahan marka laga soo tago renlost saddexda dabaalyahan kale waxaa la kala yidhahdaa gunner bens jimmy fagan iyo jack conger naadiyada atletico madrid iyo real madrid ee ka dhisan magaalada madrid oo waddanka sbain waxay ku guuldaraysteen racfaan ay ka qaateen ganaax lagu soo rogay in aysan laba xil ciyaareed soo iibsan karin wax ciyaartooy ah fifa ayaa ganaaxaasi duldhigtay labadaasi naadi ee real madrid iyo atletico madrid waxaa lagu helay dembiyaha inay jebiyeen shuruuc ahayd soo iibsashada ciyaartooy ajaaniba oo siddeed iyo toban sano ka hooseeyo fifa ayaa kiiskan hore u shaxaysay bishii januari hase yeeshee labada kooxood ayaa ka qaatay racfaan waxaana hadda ay doonayaan in mar kale ay racfaan ka sii qaataan oo arrinkooda ay ugu sii gudbiyaan maxkamadda dhexdhexaadinta sportska ee court of arbitration for sports la yidhaahdo baaritaanadii fifa ay samaysay ayaa waxaa lagu ogaaday in labadaasi kooxood ay u ciyaareen ciyaaryahanno siddeed iyo toban sano ka hooseeya ee tartanno kala gedisan sannadihii oo nadiga atletico madrid ay ciyaartooydaasi siddeed iyo tobanka sano ka hooseeya ay u dheeleen kuwaasoo ajaanib ah iyo sidoo kale naadiga real madrid oo sannadihii laba kun iyo shantii ilaa laba kun iyo afar iyo tobankii lagu helay in sidoo kale ciyaartooydaasi ay naadiga real madrid iyaduna dembi ka la mid ay ku dhaqaaqday madaxweynaha naadiga kubadda xagta barcelona ayaa waxa uu sheegay in ay qorshaynayaan in heshiis cusub ay la sixidaan ciyaaryahanka kabtanka xulka waddanka argentina leonel messi iyo weeraryahanka naadigaasi barcelona leonel messi ayaa hadda qandaraaskiisa naadiga barcelona kula jooga waxa uu ku egyahay sannadka ee juun waxaase sagaaljirkaasi hadda wadaxaajood kula jira naadiga barcelona oo ku haddan sidii heshiiska loo sii kordhin lahaa jose maria bartimo waxa uu sheegay in messi uu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa abid ee garoon kubadeed gala islamar ahaantaasina kubadlaada isagoo sheegay inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan adduunka ee soo mara dhinaca kubadda cagta sidaa daraaddeedna ay doonayaan in mustaqbalkiisa ciyaaraha naadiga kubadda cagta barcelona uu ku dhammaysto dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkaasi ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddii wararkaas iyo warbixinahaasba ku seegeen waxaad ka bogan kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaly com ama bogga aan ku leenahay facebooka ee v o a somaly com ama dhinaca facebooka sidoo kale haddii aad haysaan aragti ku aadan barnaamijka waxaad noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news com haatana dhinacii ciyaar heesa aan mar kale jalleecno hees ay ku luuqayso fanaanada farxiya fiska
Thank you. codkaasi hallaadsiga ee fanaanada farxiyo fiska waxa uu gabagabo u yahay iyo guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii alla idmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa aniga ismaaciil buxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo